alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed w salama tasliima kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay aayaadka ku soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaatkiisa miyaa asmaa laga dhigi karaa jawaabtu waxay tahay bacdu ahlicilmi markay ka hadlayaan baabka asmaada asmaada iyo sifaatkaba waa soo wadageliyaan oo waa ka wada hadlaan culamada qaarkood oo sifaatka asmaa ka dhigtayna waa jirtaa dabeedna markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yidhi waxa weeye asmaa badan baa u soo aroortay xaafid ibnu xajar wuxuu soo aroorinayaa ilaa lixdan magac ayay markaa gaadhayaan buu ihi marka ashyaada uu sheegaya asmaadii baawaxaa ku jirta sifaat baa ku jira oo sifaat nebiga lagu sifeeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa ku jira waayo asmaadii nebiga aclaam iyo awsaaf labadaba ah asmaadiisaba waa lagu sifeeya laakiin calam maxdiya maadaama aynay ahayn ictibaarkaasay ka eegayaan inay markaa sifaatkii soo aroorayna ay asmaa uga dhigaan su-aal kale ayaa waxay ku saabsan tahay sayid miyuu ka mid yahay asmaada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo arooray sayid iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu isku sifaynayo ana sayidu waladi aadama walaa fakhr marka haddii la yidhaahdo sifaatkii waxa weeye asmaana waa u noqonayaan uu ku sifaysnaa bihada alictibaar wajay leedahay waa ilaa marka waxa weeye calamnimo uma soo aroorin laakiin dee xagga sifaatka marka laga eego yacni sife nebiga calayhi salaatu wasalaam uu isku sifeeyey waa tahay axaadiistun ay ku soo aroorto axaadiistun ay ku soo aroorto amaa xadiiska sheegaya anta sayidana markay ku yidhaahdeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina allah huwa sayid allah baa sayid ah waxaa laga tilmaamayaa sayidnimada dhammayska tiran allah bay u sugnaato khalqigoo dhan sayid u ah yacni kii khalqiga mulkinaayee ku tasarufaaye lahaa yacni marka allah weeye allah weeye waxayna ugu dambeeyeynu joognay xadiiskan abilhaysam ku saabsanaa qisadiisa ku saabsanaa baynu ku jirnay aakhirka xadiiska waxaa ku sugan qofkii dumar ahayd ee uu qabay abulhaysam ibnu tayihaan inay kula talisay inuu xoreeyo addoonkaas baahida ay khidmo u baahan yihiin iyo cid u shaqaysaa waxay ka door biday hadalka uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo u dardaarmay macruuf inuu kula dhaqmo oofintataa inuu oofiyo aanu xaqaas dayicin ee dhammaystiro sida ugu fiicanna ay tahay in la xoreeyo marka sidii waxa weeye diin ahaan aslaxa u sii ahayd bay kula talis yadana waxaa ugu sugan ajar oo ajarka xoraynta ay u sababtay man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili kii khayr cid tusiya kaa markaa khayrka sameeyey ajarka loo qoraayo ajar la mida ayuu isaguna yeelanaya taana si ay u hesho yacni markaa isagana diin ahaan sida ugu fiicnaanshaha badan ee afdalka ah si ay kula taliso ayay marka waxabay saas yadaa ugu tidhi isaguna waa fuliyey oo taladii waa qaatay waana xoreeyey waxay ku tusinaysaa sida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam khayrka ugu dadaalayeen ya ayay ku tusinaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ina allaha lam yabcas nabiyan walaa khaliifata ila walahu bitaanatan bitaanatun ta'muruhu bilmacruufi wa tanhahu can ilmunkar wbitaanat laa ta'luuhu khabaalan waman yuuqa bitaanata suu'i faqad wuqiy nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nebi kasta iyo cid kasta oo markaa khaliifo ama madax ah inuu laba qolo oo la talinaysa inuu markaa leeyahay qolna khayr bay kula talinayaan qolna shar bay kula talinayaan bitaana waxay amraysaa macruufkiiyo wanaagga xumaantana waa ka reebaysa midna markaa bitaano kalena yacni fasaad iyo xumaan kalama gaabinayso waxay u daynaysaa xumaantuu samaynaayo waxay kula talinaysaa xumaan inuu sameeyo waxay ka markaa dib ridaysaa khayrka inuu la yimaado marka bitaano wanaagsan in la yeesho oo bitaanada xun layska jiro layska ilaaliyo fasaadkeedana layska jiro ayaa laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen bitaanada khayrka amraysa waxaa soo gelaya malagga oo ruuxii markaa waxaa ku lamaan malag iyo shaytaan bitaanatu suuna shaytaanka weeye marka waxa weeye khaliifada iyo nebigoo keliya kuma gaarahee qof kastaba dee malag markaa khayrka yacni ku ilhaaminaya oo khayrka ku soo tuuraya oo inuu wanaag la yimaado yacni markaa kula talinaya iyo waxa weeye markaa lamaane shaytaan ah oo jin ah oo isaguna yacni markaa sharka kula talinaya labaduba waa ku lamaan yihin labadu waa ku lamaan yihin taa keliyana ma ahee marka waxa weeye saaxiibbo kalena waa jiraan oo qaarna khayrka ay kula taliyaan dadka qaarna sharka ay kula taliyaan qaarna sharka ay kula taliyaan nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa minkum min axadin ila waqad wukkila bihi qariinuhu min aljinni wa qariinuhu min almalaa'ika axad idinka midi ma jiro mooyaane in loo xil saaray lamaanihiisa jinka ka mida iyo lamaanihiisa malaa'igta ka mida qaaluu wa iyaaka yaa rasuula allah adigana miyaa lagu xil saaray lamaanahaas yacni lamaanaha jinka ah ka malaa'igta waa la yska garanaya dee inuu nabiga ku lamaanyay calayhi salaatu wasalaam qaala wa iyaaya ilaa ana allaha acaananii calayhi fa aslam wuxuu yidhi aniga laftaydana waa markaa lay xil saaray lamaane markaa jina oo igu lamaan laakiin ilaahay baa ii kaalmeeyey oo markaa iigu caawiyey yacni markaa tawfiiqda yacni markaa oo fa aslama oo waa islaamay lamaanihii jinka ahaa fa aslamu iyo fa aslama ayay labadaba u dabdiyaan culammadu haddii lahay fa aslamu sharkiisaan ka nabadgalay weeyi oo ka badbaadaa fa aslamu fa aslama haddii la yidhahdana isagaa islaamay baa la yidhahdaa isaga ayaa marka islaamay qariinada markaa fa aslama hadalka ka dambeeya ayaa markaa qariino u ah in markaa dabdiga yacni markaa ansabka si ahi inuu yahay kordhiga falaa ya'murunii ila bikhayr ima amro waxaan khayr ahayn marka taasi waxay markaa qariino u tahay inuu markaa islaamay ayay markaa qariino u tahay waayo hadduu markaa ku sugan yahay yacni shaytaannimadii iyo xumaantii iyo gaalnimadii uu ku sugan yahay dee khayr ma amreeno xumaan buu amri lahaa ama ha laga yeelo ama yaan laga yeelinbe waa yahay waman yuuqa bitaanata suu'i faqad wuqi ku kastoo yacni saaxiibka xun laga ilaaliyo sharkiisaoo laga dhowro iyo raacitaankiisa yacni sharka waa laga ilaaliyo waa laga dhowray sharka waa laga dhowray marka sharka shaydaanka ama shayaadiinta insiga ha noqdaan ama shayaadiinta jinka ha noqdaane allah baa la magan galaa oo laga magan galaa xadiidka saddex boqol toddobaatan iyo saddex qال imam التirmidiy xadaثna cmr bn ismاعiil bn mujald bn سacيid qala xadaثnii أbي can bayan bn bshir can qays bn abi xaazim qala samictu sacd bn abi waqaas yquul inii laأwl rajuli ahraaqa dmا fi sabiil اllahi عaزa wajل wa inii laأwl rajuli rama bsahmi fi sabiil الlah alxadiiث xadiiska sanadkiisu waa ضaciifu jida oo aad buu ضaciifu yahay imaamu tirmidi wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa jaamica ayuu ku soo wariyey bisanadi wa matnih waxaanuu yihi waa xadiisun xasanun saxiixun hariibun min xadiisi bayaan waa xadiis xasana oo saxiixa oo hariib ah xadiiskii bayaanna ka mida waa bayaan ibnu bashri wey intan marka waxaweye ka sokaysa ee marka waxa weeye ishkaalku uu ku sugan yahay ruwaadan ka sokeeya bayaan yacni waxa weeye waa iska dhaafay yacni marka waxa weeye bayaan ayuu markaa u nisbeeyey xadiidka xadiiskuna shawaahid buu leeyihi cumar ibnu ismaaciil ibnu mujaalid ibnu saciid alhamdani alkuufi waa nin matruuk ah siduu xaafid ibnu xajar ba taqriibka ku odhanaayo waa daciifun jiddan dacfigiisu waa daran yahy waa matruuk tirmidi oo qurhana wax weriyey tirmidi oo qura ayaa wax weriyey aabbihii oo ismaaciil ibnu mujaalid ibnu saciid ah abu cumar alkuufi waa nin saduuqa waana khata'a isaguna wuxuu ka mid ahaa atbaacu taabiciintii ayuu ka mid ahaa bukhaari iyo tirmidi iyo nasaa'i fii musnadi caliyin ayaa wax u wariyey waa yahay ismaaciil ibnu mujaalid wuxuu ka warinayaa bayaan ibnu bishri ayuu ka warinayaa bayaan ibnu bishri alaxmasi isaguna alkuufi waa nin marka waxaa siqa ah oo xujo ah weeye waana min siqaari taabiciin taabiciintii yaryaraa ee hal saxaabi ama laba saxaabi la kulmay ayuu ka mid ahaa asxaabu lkutubi sittana waxbay u wariyeen qays ibnu abi xaazim albajali alkuufi isaguna waa nin siqa ah oo min kibaari taabiciina waa mukhadram asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen sacd ibnu abi waqaas buu ka warinaya sanadku yani dhammaan waa kuufi waxaana ku sugan min riwaayati libni can abiih waxaa kaloo ku sugan min riwaayati taabiciina can taabiciyin ayaa markaa ku sugan xadiidka wuxuu leeyahay dariiqyo kale ayuu leeyahay oo lagu soo wariyey oo waa ku soo arooray labada saxiixba iyadoo marka waxa weeye sanad kale uu ku yimi asaaniid kale baa bukhaari iyo muslimba ay soo saareen oo ay ka soo wariyeen qays ibnu abi xaasim laakiin waxaa ka maqanuun taqaraxat ashdaaquna ayaa ka maqan iyaduna axaadiis kale ku soo aroortay uu ka mid yahay xadiiska inagu xigaaba ka mid yahay ayay ku soo aroortay marka xadiisku wuxuu ku yimi bukhaari iyo muslim ayuu ku yimi laakiin sanadkani waa daciifun jiddan maahir alfaxli halkan waa sahwiyey waxaanuu yidhi isnaadka xadiisku waa saxiix buu yidhi oo ismaaciil ibnu mujaalid ibnu saciidna waa saduuq laakiin mutaabaca ayuu helay waxaanu ka haafil noqday ninkii markaa matruuga ahaa ee dacfigiisu uu sii darnaa oo cumar ibnu ismaaciil ah waaba ka sahwiyey ma odhan xadiisku saxiixun likhayrihi hadduu odhan lahaa laa ishkaal yacni waxa weeye saxiixun likhayrihi haddii la odhan lahaa ilaa saanid kale ku soo arooro bukhaari iyo muslim buu ku yimiye isagoo dariiqyo kale ah oo laga warinaayo qays ibnu abi xaazime saxiixun likhayrihi hadduu odhan lahaa ishkaal kuma sugnaateen laakiin ishkaalku waxa weeye isnaaduhu saxiix yacni marka taasaa ishkaal kale marka calaa kulli xaal waa sahwi sahwigana waa dhacdaa inuu iska dhaco marka waxa weeye cumar ibnu ismaaciil baa marka matruuk ah ismaaciil ibnu mujaalidna waxaa ku sugan yani marka dacfi yar baa ku jira laakiin waa saduuq waa saduuqun yukhti waa saduuqun yukhti waayah qaala qays ibnu abi xaasim wuxuu ihi samictu sacd bna abi waqaas waxaan maqlay buu ihi sacd ibnu abi waqaas yaquulu xaalu odhanayo samica waxay qaadataa hal mafcuul bay qaadataa daata haddii mafcuulkii laga dhigo qowlka iyo waxa la macnaa ee ka daba dhacaa waa la xaaleeyaa xaal baa laga dhigaa sida jamaahiirta nuxaaddu ay qabaan bacdi nuxaadda ka midoo yidhi waxa weeye marka daata mafcuulka koowaad laga dhigo mafcuulka labaad mafcuul labaad bay yaquulu noqonaysaa ama qaala noqonaysaa sidaa marayna waa jiraan waa sida ajruumina maray laakiin jamaahiirta culammadu sidaa ma marin sidooda ayaana saxan qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay sacda bna abi waqaas sacdoo ina abi waqaasa ayaan maqlay waa sacd ibnu maalik ibnu wahayb wahayb iyo wahayba waa la yidhahdaa awowgii yaquulu xaalu odhan ayaan maqlay innii anigu la awalu rajulin ninkii ugu horreeyaan ahay ee aharaaqa daadiyey daman dhiig daadiyey ahraaqa iyo aharaaqa in hada la kordhigo iyo in la reebo labaduba waa saa'iq waa bannaan yihiin qiyaasan bay u bannaan yihiin waa laba luqo haraaqana waa jirtaa ahraaqa iyo aharaaqa yacni markaa saddexdu waa jirtaa iyadoo hadu dhacdo araaqa la yidhina iyaduna waa jirtaa intabana waa fasiix innii la awalu rajul anigu waxaan ahay ninkii ugu horreeyee ahraaqa ama ahraaqa daadiyey daman dhiig daadiyey fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa dhiig u daadiyey ayaan ahay buu yidhi haddaan sacad ahay caza ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya oo wax la mida aanu jirin wajalla isagaa weyn waa madxiyo labadan jumlo waxaa loo keenay ammaan baa loo keenay waa muctaridataan oo waxaa loo keenay lilmadxi baa loo keenay laakiin siiqada markaad laqbaynayso inay duca kaaga ekaan ilaahay looma duceeye waa la ammaanaaye yaan laqbadu duca kaaga ekaan wa innii anigu buu yidhi haddaan sacad ahay la awalu rajulin ninkii ugu horreeyaan ahee ramaa ganay bisahmin leeb ganay ayaan ahay fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah ninkii ugu horreeyee leeb u ganay u riday ayaan ahay buuhi laqad ra'aytunii ay wallaahiy laamkaasi waa muwadi'a lilqasam dhaar bay u gogol dhigaysaa marka horteed haddaan dhaarta la sheegin waa la qadaraa walaamu fii la afcalanna aw laqad aw la in ilqasamu qablu yuctaqad laamka la afcalanna iyo laqad iyo la-in saddexdaa laam dhaar baa hortii la ictiqaadaa inay dhaari ka horrayso meeshaad ku aragtaba la-in iyo laqad iyo la afcalanna laqad ra'aytunii ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad ra'aytunii xaqiiqee waxaan is arkay oo naftayda arkay akhzuu xaalaan markaa jihaadayo dagaalamayo filcisaabati koox gudaheed ama koox gudaheed markaa aan ka dirirayo aan ka dagaalamayo ama xaal aan koox ku dhex suganahay aan diriraayo kooxdaasoo min asxaabi muxammadin sala allahu alayh wasalam kooxdu mucayano mar hadday tahay waad xaalayn kartaa markaa min asxaabi xaalay cisaabadaasi tahay min asxaabi muxammadin sala allahu alayh wasalama saxaabadii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam cid ka mid ahaatay ay tahay calayhi asalaatu wassalaam calayhi asalaatu naxariisi korkiisa ha haato nebiga calayhi asalaatu wassalaam wasalaamu nabadgelyana korkiisa ha haatee ama calayhi asalaatu ammaani korkiisa ha haato ilaahay ha ammaano wasalaamu nabadgelya ama salaami korkiisa ha haato waa duco ducanimaa looga jeedaa ikhbaar maaha waa loo sii ducaynaya kamaalka inuu ilaahay usii siyaadiyo usii kordhiyo iyadoo ilaahay kamaal siiyey haddana kamaalkii in loo siyaadiyo loo kordhiyaa nebiga loogu ducaynaya sala allahu alayh wasalam maa naakulu ilaa waraqa ashajari waalxublati xataa taqaraxat ashdaaquna waxaan diriraayo kooxda dhexdeeda aan ka diriraayey maa na'kulu xaal aanaan cunaynin ilaa waraqa shajari dhirta caleenteeda mooye wax kale aanaan cunayn iyo walxublati midhaha dhirta marka waxa weye weliba qodaxda leh qaarkeed midhaha ay leeyihiin yacni mooye wax kale aanaan cunayn xublada culammadu tafsiirkeeda way isku khilaafeenoo waxaa soo aroortay yacni asamur iyo xubla iyadoo la ysku cadfaayo markaa saas aawadeed imaamu nawowi wuxuu odhanayaa marka riwaayada samurka iyo xublada isku cadfaysaa wuxuu odhanayaa waa laba geedoo min shajaril baadiyati ka mida waa laba geedoo dhirta baadiyaha ka mida ee riwaayada waraqa ku cadfaysaa culammada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo markaysagaa midho inay markaa looga jeedo oo waxay yidhaahdeen waa dhirta qaarkood midhahooda weeyaan bay yidhaahdeen yacni samar waa nooc samaray yidhaahdeen qaar caleen ku sheegayna waa jiraan waa yahay xataa taqaraxat ashdaaquna waxaannu markaa caleentaa cunaynay caleenta dhirta aannu cunaynay ilamaa iyo qowlaladayadu ay dildillaaceen ashdaaq waa jamcu shidqi oo shidqigana qowlalkaa la yidhaahdaa shidqayn waa labada qowlal ashdaaqna waa jamaciyo waa qowlalada xataa taqaraxat ilaa ay dildillaacday oo ay qurux iyo nabarra ay yeelatay ashdaaqunaa qowlaladayadu riwaayada saxiixa ku soo aroortay xataa qarixat ashdaaqunaa saasay u timid xadiiska kale ayna ku soo aroortay wa inna axadanaa la yadacu kama tadacu alshaatu waalbaciir wa inna axadanaa midkayo mid naga midi la yadacu wuxuu dhigayey markuu korka u fadhiisto kamaa tadacu shaatu waalbaciir sida marka waxa weeye adhiga iyo geelu ay u saaloodaan oo kale saalo la mida ayaa midkaayo dhigayey yacnii caleenta aannu cunaynaa siday noogu fara badatay daraaddeed ee aanaan ceesh kale u helaynin wa asbaxat banuu asadin waxay noqotay reer bani asad yucasiruunanii inay waxa weeye igu tacsiirayaan oo igu edbinayaan oo igu toosinayaan ama igu canaananayaan fi diini markaa diinka reer bani asad baaba diinkii ninkaygii caynkaas ahaa ee saabiqiinta ka mid ahaa ayaa nimankii markaa waxae dhowaan yacni dhowaan soo islaamay ee waxa weeye reer bani asad ayaa markaa diinkii igu canaananaya oo le markaa salaaddii baad qalloocisiya salaaddii baad xumaysa yacni sidaa igu leh laqad khibtu wa khasirtu idan allah baan ku dhaartee laqad khibtu xaqiiqee waa hoogay wa khasirtu waana khasaaro waa guuldarraystay idan markaasba hadday qoladaasi markaa diinkii igu dhaleecaynayaan oo qallooc intay igu arkeen iyagu ay igu haystaan wadalla camalii camalkaygiina waa khasaarooba waa lumay haddii markaa iyagu ay toosinayaanoo anigu aan markaa diinkii sixi waayey oo qoladaasi ay toosinayso ninkayga caynkaas ahaa dee marka waxaan noqonayaa mid khasaaray idantu waxay faa'iidaynaysaa haddii dee anigu aan dee anigoo sidaasa haddana waxa weeye aan diinkii dayacay oo aan khaldamay oo yacni markaa canaanta ay canaananayaan iyo toosinta ay toosinayaan yacni marka ay ku saxan yihiin hadday taasi jirto ma jirtee waxay noqon lahayd markaysaga inaan khasaaro guuldarraystay noqon lahayd laakiin canaanta ay canaananayaan iyo markaa toosinta ay isleeyihin wax toosiya yacni markaa wax saxan ma aha yacni yaga ayaa khaldan yaga ayaa khaldan yacni saxaabiguna isaga ayaa saxnaa iyaguna marka way iska dhaleecaynayeen way iska canjarafaynayeen banu asadkani waxa weeye waa banu asad ibnu khusayma weeyi banu asad ibnu khusayma ibni mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar weeyaan sida xaafid ibnu xajar iyo culamo kaleba marka ay sheegayaan oo marka waxa weeye sharaxa bukhaariga fatxulbaariga wa kadalika markaysaga caynina cumdatulqaariga iyo shuraaxo kalaba markaysagaa saas yadaabay ku sheegeen banu asad ibnu khusayme inuu marka uu yahay marka waxay la walaal yihiin kinaanat ibnu khusayma ayay la walaal yihiin kinaana oo quraysh marka awowgood ah yaa awowgii qureysheed u ah ayay markaa la walaal yihiin banu asad baa la yidhaahdaa qolada caynkaasee banu asad la yidhaahdaana siduu xaafid ibnu xajarba sheegaayo waxay ka mid ahaayeen dadkii ridoobay ee markii nebigu calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday dadkii diinka ka noqdee ridoobay bay ka mid ahaayeen ee gaalnimadii dib ugu laabtay oo tuleyxatu bnu khuwaylid al asadi nin yaga ka dhashay oo nebinimo sheegtay oo tuleyxa la odhan jiray bay raaceen ninkaas ayay raaceen dabeedna khaalid ibnu weliid baa la dagaalamay wakhtigii cahdigii abibakar ayuu la dagaalamay shawkadoodii wuu jebiyey yacni wixii la laayey mooyaane baaqigoodii kale waxay ku soo noqdeen islaamnimadii bay ku soo noqdeenoo way toobad keeneen durayxa laftiisuna waa toobad keenay islaamnimadiisuna waa wanaagsanaatay durayxa yagii badankoodii waxay degeen kuufay degeen kuufa markay degeen markii dambe kuufa waxaa looga dhigay barasaab sacd ibnu abi waqaas ayaa markaa barasaab looga dhigay oo amiirka ahaa ee cumar uga ahaa markaasaa waxa weeye markaa dadkii ka cawday oo dhaleeceeyey markaa sacd ibnu abi waqaas bay ka mid ahaayeen nimanka noocaasi dadkii marka waxa weeye sacad markaa dhaleeceeyey ayay markaa ka mid ahaadeen waa banu asadka marka uu sheegaayo saasuu xaafid ibnu xajarna marka u tilmaamaya qisada aynu sheegnay kadib uu wuxuu tilmaamayaa nawowi marka isagaa inuu yacni si kale marka uu sheegay oo sharaxa nawowiga waxaa ku taalla inuu yidhi almuraadu bibani asadin banu zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid ibnu asad ibnu cabdilcuza tafiirtii zubayr bay ahaayeen dadkan markaa banu asadkee uu sheegayaaba oo maadaama zubayr ina cawaam yahay cawaamna ina khuwaylid yahay khuwaylidna ina asad yahay asadku ina cabdilcuze yahay yacni markaa wuxuu yidhi asadka taasuu la doontay culamada qaarna waa ka soo naqliyey saas aawoodee xaafid ibnu xajar si aan loogu kadsoomin taas waa baraarujiye wuxuu yidhi wa aqraba annawowiyu fa naqla can bacdi alculamaa'i ana muraada sacdin biqowlihi faasbaxat banu asadin banu zubayr ibni cawaam ibni khuwaylid ibni asad ibni cabdilcuza ibni qusay wa fiihi nadar calaa kulli xaal yacni sida nawowi sheegay ma ahee sida culammada kale ay sheegeen baa saxan oo banu asadku ay yihiin banu asad ibnu khusayma ay yihiin sidaas yada ayaa saxan qisada halkan inoogu sugan sacd ibnu abi waqaas nimankii markaa reer kuufa ee uu barasaabka u ahaa qaarkood baa ka cawday cabashaday ka cabanayeenna waxay gaadhsiiyeen xataa inay yidhahdeen salaadda ma hagaajiyo oo salaadda si wanaagsan dadka uma tujiyo laa yuxsinu salaa ilaa hadal xad bay gaadhsiiyeen waa sababtu u leeyahay fa asbaxat banuu sacdin tucasiruunanii tucasirunii waa loo soo naqliyey yucasiruunanii baa inoo qoran tucazirunina saxiixay ku sugan tahaye fi ddiin riwaayaadka qaarna filislaam baa soo aroortay yacni diinkay igu dhaleecaynayaan oo igu edbinayaan oo igu canaananayaan o leeyihin waad qalloocisay diinkaana waxaa looga jeedaa salaada waayo salaaddu waa cimaadu diinoo waa tiirkii diinka diinta tiirkeedii weeyaan salaaddu dee haddii salaaddii markaa waxa weeye la waayo diinla'aan baa meeshii ka imanaysa salaad la'aani waa diinla'aan marka waxa weeye tan noocaasa waa qaadan waaye waa sababtuu u sheegaayo manaaqibtiisa u sheegaayo marka uu leeyahay ninkii ugu horreeye leeb ganaan ahay manqabadiisii buu sheegayaa imaamu nawowi wuxuu odhanayaa fiihi manqabatun daahiratun lahu manqaba daahira iyo fadiilo muuqata oo u sugnaatay baa ku sugan waxaa kaloo ku sugan qofku naftiisa inuu ammaano markuu u baahdo dani ku kallifto inay markaa bannaan tahay ibnu hubayra isaguna ifsaaxa wuxuu ku yidhi alifsaax can macaani sixaax xadiidkan waxaa ku sugan xagga fiqiga inay bannaan tahay ninku inuu sheego wuxuu u jeedaa un shakhsiga camalkiisa saalixa wax ka mida inuu sheegaa inay bannaan tahay haddii dadka wax magaratada ah ay qadarkiisa hoos u dhigaan oo garan waayaan si uu isaga ilaaliyo waxa xunay ka sheegayaan oo dhibtooda uu isaga daafaco laakiin aanu uga jeedin naftiisa inuu ammaano muraadku aanu ahayn wuxu uhi fii hada alxadiisi min alfiqhi jawaazu an yadkura arajulu bacda camalihi asaalixi idaa qamitahu ljaahilu tawaqiyan bidalika min suu'i ilqaala laa taskiyata linafsi xadiiska waxaa ku sugan xagga fiqiga inay qofka bannaan tahay inuu camalkiisa saalixa wax ka mida inuu sheego haddii qadarkiisa ruuxa jaahilkii garan waayo si uu isaga ilaaliyo yacni waxa xune ay ka sheegayaan sharkooda si uu isaga dhowro oo isaga daafaco laa taskiyatan linafsi wuxuu u sheegayaa inay ahayn naftiisa inuu ammaano wuxuu u sheegayaa hadday tahay muraadkiisu naftiisa inuu ammaaniyo inuu iskorraysiiyo inuu ku faano waxay noqonaysaa mid mamnuucay noqonaysa waana tii la reebay markaa taas falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa muraadku hadduu yahay inuu is-ammaaniyo inuu ku faanaha inay hadday tahay markaa muraadku waxay noqonaysaa mid mamnuuca oo nahyigii ku jirtay noqonaysa laakiin dhib lagu samaynayo hadduu iskaga daafacaayo oo uu doonaayo markaa dhibtaa inuu iskaga daafaco uu doonaayo tan noocaasa waa sheegi karaa yacani labada shay waa kala duwan yihiin taskiyatu nafsi iyo fakhri loogama jeedo waxay jeclaan jireen saxaabadu camalkooda inay qariyaan oo aynay sheegsheegin laakiin maray ka fursan waayeen bay wakhtiyada qaarkood ay marka waxabay camalkooda sheegayaan waxaa kaloo la mid ay yidhahaan culammadu haddii qofkii marka waxa weeye cilmigiisii oo kale laga faa'iidaysan waayo oo aan loo qabin inuu wax yaqaano si looga faa'iidaysto inuu yidhaahdo war waxa waan aqaanaa yaa dhiganaya yacni waxaasaan aqaanaa waxaasaan aqaanaa waxaasaan aqaanaa si dadku uga faa'iidaystaan laakiin inuu ku faanayo aanu uga jeedin ta noocaasina waxay noqonaysaa marka iyaduna mid marka waxaa fiicano markaa ayay noqonaysa oo khayr sababaysa ayay noqonaysa laakiin hadduu uga jeedo inuu ku faanfaanayo iyo inuu markaa naftiisa ku ammaanayo iyo qadarka yacni markaa inuu isku korraysiinaayo haddii muraadku yahay waxay noqonaysaa markaa mid mamnuucay noqonaysa fawaa'idda kale xadiiska lagala baxay waxaa ka mid a inay bannaan tahay in caleenta dhirta la cuno markaa qofku gaajadu ku darnaato caleenta dhirta inuu cunaa inay markaa u bannaan tahay xadiisku daliil buu yahay waa ku tusinaya wuxuu kaloo ku tusinayaa sabirka saxaabada iyo sida markaa diinka ay ugu adkaayeen iyo iyagoo markaa yacni xaaladda caynkaasa ku sugan oo aynu cunto xataa aynay haysanin haddana markaa inay ku sabrayeen oo ku adkaayeen oo jihaadayeen oo yacni marka waxa weeye dulqaadanaya arrinkaas markaa u adkaysanayeen oo sabir iyo markaysa markaa waxaan adayg kula imanayeen taasna waa ku suganta waxaa kaloo xadiiska ku sugan yacni cidda wanaagsan inay dhici karto cid marka waxa weeye xunxun in lagu imtixaano oo qofkii wanaagsanaa waxaa suuroobi kartaa yacni cid xun oo fusaaqa ah in lagu imtixaano ayaa dhici karta si ajarkiisu u koreeyo ama loogu imtixaano markaysagaa si isaga loogu eego inuu ku sabraayo iyo in kale taas lafteeduna waa ku sugan tahay oo waxyaalaha xadiiska lagala baxaayo ayuu markaa ka mid yahay waayahay cabashada caynkaasi markii cumar ay soo gaadhay waxa la weydiiyey markaa masaajiddii reer kuufaa lagu wareegay waa la weydiiyey inay wax kaga cabanayaan in kalea la su'aalay waa loo kuurgalay badankii waa ammaaneen cidaan badnayn baa ka cabatay oo cabashadii isugu soo ururtay qole ahlu masjid ah masjid keliya jooga ayaa markaa cabashadii ku soo ururtay nin baana ugu sii darnaa yacni markaa aad iyo aad wax badan ka sheegay marka waxa weeye sacad saacadna markii dambe waxa weeye waa habaaray habaaraanu markaa ku yala talax tegin ayuu habaaray oo habaarka qofku isagoo madluum ah waa in haddana marka waxa weeye marka haddii uu doonaayo inuu habaar ku aargoosto waa inaan isaga laftiisu tacaddi la iman ilaa habaarku ku dambaabi karaaye habaarku waa aargoos waxaa ka fiican qofku inuu dul qaato oo uu sabro oo iska cafiyo ayaa ka fiican laakiin hadday noqoto inuu habaar ku aargoosto waa inaanu tacaddi la iman tacaddigaasi waa maxay qadra almadlama waa inaanu habaarka ka badin inay ka yaraato mooye waa inay ka badan ee haddii marka waxa weeye isagoo dee dulmi yar u geystay uu yidhaahdo ilaahow iimaanka ka qaad ya waa ma laba dambe yaanu ismarin dee wuxuu noqonayaa inuu markaa habaarkii ku tacadiyey habaarkii inuu ku tacadiyey ayuu noqonayaa ku dambaabay waa ku dambaabaya habaarku waa intisaar ha is odhanayno markaysaa markaa de haddii aynay markaa ansab ahayn dee ilaahay aqbali maayo way dhici kartaa iyadoo marka habaarkaagu tacaddi uu yahay haddana ruuxan in loo aqbalaa waa dhici kartaayoo dembi kale uu galay aawadii loogu aqbalo dembi kale uu galay in aawadii loogu aqbalaa laga yaabaa adigana marka waxaway dembigaagii ku yaallo marka sacd ibnu abi waqaas baynu u jeednaaye habaarkii kumuu talax tegin ya yacnii habaaru marka is ururiyey oo aanu ku mubaalaqoon ayuu markaa waxaway habaaray habaarkiina waa ku dhacay iyadoo cumar ay u caddaatay waxaa laga sheegayaa inaynay sax ahayn ayaa haddana maadaama cabashadii daa i soo yeedhay oo dad mutacadidii ay ka cawdeen wuxuu arkay maslaxadu inay tahay inuu casilo sacadna taa kagama caban cumar oo muu odhan muxuu iigu maqlay dadkaas waa ka fiqi badnaa sacad inuu sidaas yadaa yidhaahdo cumarna sida waxa weeye markaa xikmadiisu ay markaa u yacni xeel dheerayd maamulkiisuna u wanaagsanaa yacni siyaasada wanaagsan waxaa ka mid ah wixii markaa hadal ka yimaado uu soo noqnoqdo in la gooyo waxay sheegataba ha weydee in meesha laga saaro oo markaysaa markaa yacni la beddelo oo cid kale yacni markaa la keeno wakhtiyada qaarkoodna fasaad baa ka yimaada haddii waxa weeye markaa cabashadu walow markaa haba noqoto midaan yacni sax ahayne haddii ay badato soo noqnoqoto oo deed wax laga qaban waayo waxa dhacdo wakhtiyada qaarkood in fasaad kale ka yimaado marka saddan lidariica ayaa ashyaada qaarkood yacni markaa loo sameeya cumar waa casilay sacad berigii dambe markii waxa weeye uu asxaabu shuura saarayey markii ninkii gaalka ahaa uu dilay cumar oo uu xaqiiqsaday cumar inuu markaa dee geeriyoonaayo oo taa aanu ka kacayn taladii ummadda wuxuu dhex dhigay lix saxaabi oo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid ah oo min alcasharati almubashiriina biljanna lix ka mida ayuu yidhi taladu idinka dhexdiinnay taallaa isagu mid ka mida maca yimin lixdii sacad waa ku jiraa alcasharatu almubasharuuna biljanna ciddii ka noolaydna hal ruux buu ka tegey oo qaraabadiisa ah taasina waa xikmaddiisa weeye dadka qaar waxay ku yidhahdeen mad cabdillaahi u dardaaranti cabdullaahi ibnu cumar inuu talada qabto mad u dardaaranti wuxuu yidhi reer khataab nin baa ku filan oo waa aniga anaa soo maray nin labaad taladaa loo dhiibi maayo nin labaad oo reer khataaba loo dhiibi maayo talada ninka uu ka reebay waa saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl oo nufayl ay isugu yimaadaan aabbihii ilmaadeen ruma ay ahaayeen waa saciid ibnu zayd ibni camr ibni nufayl iyo cumar ibnu khataab ibni nufayl adeer inadeer buu ahaa aabbihii bay ilmaadeer ruma ahaayeenoo laba walaalay kala dhaleen alcasharatu almubasharuuna biljannuu ku jiray oo ka mid ahaa cumar waa ka reebay ina khataabna waa qabay oo dumarkiisay ka mid ahay waa ka reebay isaga intii kale casharatu lmubasharuun biljanna ka noolayd ayuu idhi taladu idinkay dhexdiinna taallaa ku kastoo yacnii ay isla garataan idinku markaa waxa weeye u dhiiba cabdullaahi ibnu cumar waa idinla joogayaa buuhi waa goobjooge laakiin talada waxba kuma leh haddiise aad saddex iyo saddex noqotaan wuu idinkala arjaxayaa haddii kalena waa goobjooge isaga loo dhiibi maayo lixdiinna mid ka midaa qabanaya sacad casilaaddaan casilay buu idhi dacfi uma casilin waa mudan yahay imaarada inuu qabto tii in lagu cilleeyuu ka baqay inuu talada qabto waa mudan yahay dacfina uma casilin bimacnaa sabab kalena u casilay waa sabab siyaasi laakiin intiinna kale kii yacni markaa qabtaaba dee ilahay hala kaashado isaguse waa ka soo baxaya hadal adigu naxwa haada ayuu ku yidhi calaa kulli xaal sacd ibnu abi waqaas wuxuu ku daray oo riwaayaadka qaar ku soo aroortay markuu hadalkan sheegaayey waxaan ahaa ruuxii saddexaad ee islaama ya ruuxii saddexaad ee islaama ayaan ahaa buuhi toddoba maalmood baan dabeedna sidaa ku sugnaa toddoba cisho dabadeed baa dad kale islaameen buuhi iyaduna waxay ka mid tahay manaaqibta uu sheegay yacni markaa sacd wuxuuna ka mid ahaa labadii nin ee uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fidaaka abii wa ummii ciduu aabbihii hooyadiiba nebigu u kulmiy oo ku yidhaahdo fidaaka abii wa ummii laba saxaabi quray ahaayeen waa sacad iyo subayr labadaba axaadiistoodu saxiixyaday ku sugan tahay manaaqib badan buu leeyahy waayahay markuu leeyahay wa ina axadana la yadacu kama tadacu shaatu waalbaciir waxaa laga tilmaamayaa markii caleentii cunitaankaanu cunaynay nagu fara badatay dee wixii aanu dhigaynay waxay noqotay saalada xoolahoo kale inaannu markaa dhigno waa cajiib weeye waayahay munaasabada baabka loo keenay waxay tahay xaaladda cidhiidhiga ah ee maciishaddu cidhiidhiga tahay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay ku sugnaayeen ayuu xadiisku inoo iftiiminaya xadiiska saddex boqol toddobaatan iyo afar qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadasanaa safwaan bnu ciisa qaala xadasanaa camr bnu ciisa abu nucaamat alcadawiyu qaala samictu khaalida bna cumayr wa shuwaysan abaruqaadi qaala bacasa cumar bnu lkhaaabi cutbata bni ghaswaan wa qaala inaliq inaliq anta waman macaka xata ida kuntum fi aqsa bilaadi alcarabi wa adna bilaadi alcajam faaqbaluu xata ida kanuu bilmirbadi wajaduu hada alkadaana faqaaluu ma haadih qaala hadihi albasra fasaaruu xata balaguu xiyaala aljisr asagiir faqaaluu ha huna umirtum fanazaluu fadakaruu alxadiisa bituulih ila akhiri alxadiis maxamed ibnu bashaar in badan baynu soo maray safwaan ibnu ciisa waa safwaan ibnu ciisa albasri alqasaam weeye waa nin iqa ah asxaabu lkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo tacliiqan wax uga wariyey inta kale waxbay u wariyeen bukhaarina tacliiqan ba uga wariyey camr bnu ciisa waa camr bnu ciisa ibnu suwayd alcadawi abu nacaamata albasri waa nin saduuqah waa ikhtilaadu xaafid ibnu xajar odhanaya muslim baa wax u wariyey tirmidina shamaa'ilka ibnu maajah waxbuu u wariyey abu daawuudna kitaabuulqadar ayuu wax ugu wariyey intaasuu ka sheegay xaafid ibnu xajar laakiin waxaa tacaqubay yacni markaa bashaar iyo shucayb taxriirkoodii oo waxay yidhahaan waa siqo yani isagu wuxuu yidhi waa saduuq waana ikhtilaaday waxay yidhahaan iyagu waa siqo waayo waxaa tawsiiqay tawsiiq mutlaqa ibnu maciin iyo nasaa'i iyo cijli abu xaatimna laa ba'sa bihi buu yidhi cid daciifisayna waxaa la hayaa uun marka waxa weeye ibnu sacdi keli ah ibnu sacdina maadadiisu waxa weeye dee waaqidi buu ka wariyaa waxoo wuxuu la gaarka noqdo waa layska hubsadaa waa shay macruufa taas yani waxa weye haalibka waxa uu sheegaayo ibnu sacdi yani wuxuu ka wariyaa marka waxa weeye ninkaas markaa matruuga ayuu markaa ka wariyaa waaqida ayuu ka wariyaa hadda waxaa jirta xagga ikhtilaadka uu yihi saduuqun ikhtalata waxay yidhahdeen ikhtilaadkana waxaa la gaar noqday axmed keliya sidaas aawadeed dahabi ma ictimaadin cid kaloo ikhtilaad ku sifaysayna lama hayo sidaas aawadeed dahabi wuxuu odhanayaa qiila siqatu tamriid buu ku sheegaya tagayara biahara marka waxa weeye calaa kulli xaal yani waxa weeye taas ikhtilaadka uunba yani markaa wax naqdin lahayd haddii marka ay sugnaato hadday sugnaato taasunbaa markaa wax naqdin lahayd marka haddii aan lagu raacin dee waxay noqonaysaa waxa weeye in la iska ictimaado yani marka ayay noqonaysa nusakha qaar bay cumar ku dhacday waa khata waa camr bnu ciisa weeye nusakha ay u qoran tahay cumar bnu ciisa waxa weeye waa khata matbuciya marka camr bnu ciisa weeye khaalid ibnu cumayr iyo shuways labadaba waa maqbuul baa la yidhi oo nooc jahaala baa ku sugan khaalid ibnu cumayr alcadawi wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar waa maqbuul buu odhanaya yani nooc jahaala ku jirta waa maqbuul xaysu yutaabac waila falayun alxadiis waana mukhadramo waa kibaaru taabiciintii bal culamada qaar waxay ku tiriyeenba saxaabada ibnu cabdilbar iyo ibnu qaanic iyo yani jamaaca ku tirisay laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi waa wahmi cidda markaa saxaabada ku darta shuways waxa weeye waa shuways ibnu jayaash alcadawi aburuqaad baa lagu kuniyeeyaa isaguna nooc jahaala baa ku sugan oo maqbuul laakiin labadoodu de way iskabi lahaayeenba oo waxa weeye haddii cilladu markaa labadoodu un tahay laba maqbuul haddiiba laga soo qaado dee waxay noqonayaan waxaweye tacaadudaan way iskabayaan xadiiskuna weliba ariiq kaluu leeyahay oo muslim baa soo wariyey ariiq kale ku soo wariyey laakiin inta hore aan ku jirin fa nazaluu waxaa ka horeeya ayaan riwaayada muslim ku jirin waayahay albani isagu wuxuu odhanaya waa daciifu sanad oo camru bnu ciisa baa ku jira sanadkiisa sanadkiisa waa daciif laakiin muslim baa ku soo wariyey ariiq kale biatama minhu duuna tarafihi alawal waayahay khaalid ibnu cumayr iyo shuways labaduba waxay yidhaahdeen qaala bacasa cumar bnu lkhaaabi cutbata bni ghaswaan cumar ibnu khadaab wuxuu diray saxaabiga la yidhahdo cutbatu bnu ghaswaan la yidhahdo ayuu diray wa qaala wuxuu uhi inaliq tag buu yidhi anta adigiyo waman macaka cidda kuu helisaaba taga xataa idaa kuntum ilama iyo aa ku sugnaataan fii aqsaa bilaadi alcarab dhulka carabta halka ugu shishayse ugu fog ilaa ka gaadhaysaan aa ka tegaysaan ka ahaanaysaan wa adnaa bilaadi alcajam bilaadka cajamta halka ugu dhowna aa markaysagaa tegaysaan bimacnaa bilaadulcarab iyo bilaadulcajam halka iska galaan yacni ilaa halka aad gaadhaysaan socda fa aqbaluu way qaabileenoo xaggii bay u jeesteen oo u socdeen aqbaluu bimacnaa tawajahuu xataa idaa kaanuu bilmirbad ilaa ay ahaadeen bilmirbadi mirbad meesha la yidhaha qaar ku sugan waa meel markaa duleedka basro ah oo xoolaha markaa lagu xabisi jiray ilaa halkaa ay gaadhayaan wajaduu hada alkaddaana mirbadka waxay yidhaahdeen mirbadulbasra ma'khuudu min rabada bilmakaani ida aqaama aw min rabadahu ida xabasahu wa huwa almawdicu aladii tuxbasu fiihi alibilu walghanam waa meesha xoolaha markaysa markaa lagu xabiso oo la joojiyo xoolaha lagu celiyo ayaa la yidhaahdaa aw yujmacu fiihi rutabu xataa yajifa ama waa meesha markaysaga rutabka lagu ururiyo ilaa ay ka qallalayaan marka mirbadulbasra la yahay waa meel basra u dhow wajaduu hada alkaddaana waxay heleen hada alkaddaana kan oo markaysaga dhagxantan cadcad ah waa dhagxan cadcad oo ka jiricsan dhagxanta kale wajaduu waxay heleen hada alkadaana dhagxantan markaa cadcad ee yaro jiricsan bay heleen waa dhagxantaa markaa basra iyo halkaasi markaa weeye fa qaaluu waxay amaa haadihi tani maxay tahay bay yidhahdeen qaala hadihi albasra tani waa basray yidhahdeen fa saaruu way socdeen xataa balaguu ilaa ay gaadheen xiyaala aljisri asaghiir biriijka yar halka la gudboon ee muqaabilka u ah ilaa ay ka gaadhayeen jisri waxaa la yidhahdaa yani biriijka markaa biyaha lagaga tallaabo ayaa la yidhahdaa ama webiyada ama markaa waxa la mid ah xataa balaguu ilaa ay gaadheen xiyaal aljisri asaghiir biriijka yar halka markaa waxa weeye la gudboon ee ku beeggeeda ah ilaa ay gaadheen fa qaaluu waxay yidhahdeen haa hunaa umirtum halkan baa laydin amray inaa markaysaa markaa degtaan oo ku sugnaataan waxaanay halkaa u degayeen dee duulaanka gaalada ay soo duulayaan ayaa marka waxa weeye markaa difaacay u noqonayaan oo de waa ciidan marka waxa weeye dee farantii markaysaga sii taagan waxa ka dambeeya maadaama ay gaalo ahaayeen wakhtigaas waxaa la doonayey ciidan markaysaga faranta joogo oo dee difaacii koowaad ah oo bilaadka islaamka laga daafaco fadakaruu lxadiisa bituuli xadiiskay sheegeen bituulihi xaaluu dheerarkiisa ku sugan yahay xadiisku qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi cutbat bnu ghaswaan cutbat bnu ghaswaan wuxuu yidhi laqad ra'aytunii ay wallaahi allah baan ku dhaartee laqad ra'aytunii xaqiiqee waxaan is arkay buuhi oo naftayda aan arkay wa innii la saabicu sabca walxaal innii anigu la saabicu sabcatin toddoba aan ku toddoba ahay toddoba aan toddobeeyo toddoba aan ka mid ahay maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa aanu nahay toddoba anigu aan ka mid ahay rasuulka la jirkiisa aanu nahay maa lanaa tacaamun ilaa waraqu shajar xaalaanu cunta noo sugnayn mooyaane caleenta dhirta nebiga waxaan ku helinay toddoba aan ka mid nahay toddobadayadaa iyo nebigaba yacni wax cuntooo noo sugnaaday ma jirtaan caleenta dhirta ahayn maa lanaa tacaamun toddobadayadaa wax cuntii nooma sugnayn ilaa waraqu shajari dhirta markaa caleenteeda mooyaane cunto kale nooma sugnayn xataa taqaraxat ilaa ay dildillaacday ashdaaqunaa qowlalladeedu ay dildillaaceen yani caleentasaan cunaynay saan u cunaynaa qowlaladu na jeexjeexmeen oo na dildilaaceen nabara yeesheen adayga markaysaa markaa ay adag tahay caleentaasi ay adag tahay iyo kulka ay kulushahay faltaqadtu burdatan qasamtuha bayni wa bayna sacd waxaan qaatay buu ihi markaa oan helay yacni macawis baan helay buuhi qasamtuha aan qaybiyey baynii aniga aniga iyo wa bayna sacdin anigiyo sacad marka aanu kala qaybsanno kala jeexannay waa mare la guntado markaa dee dharkiiyo waxaasoo dhan baa iska yar marka anigiyo sacd ibnu abi waqaas baa kala jeexannay buu ihi markiisa macawistii nusaqa qaar waxaa ku soo arooray qasamtuha bayni wa bayna sabcatin laakiin sabcadaasi waa khata waa khaladoo sax maaha sawaabku waxay tahay wa bayna sacdin ee bayna sabcatin ma aha saasayna saxiixu muslimkana ugu timi faqasamtuha baynii wa bayna sacd ibni maalik waxaan u kala qaybiyey anigii sacd ibnu maalik sacd ibnu maalikna waxa weeye waa sacd ibnu abi waqaas fatazartu binisfiha watazara sacdun binisfiha saxiix muslimka saasaa ku sugan yacnii nuskeedna anaa guntaday nuskeedna sacad baa guntaday fama mina min ulaa'ika asabcati axadun ila wa huwa amiiru misrin min alamsaar nagama mid aha min ulaa'ika asabcati toddobadaa kuwaas ah axadun qof nagama mid aha ilaa wa huwa amiiru misrin inuu markaa beled ka amiir yahay mooyaane min alamsaari beledada ka mid ah yacani toddobadeeda caynkaas ahaa mid waliba maanta beled beledada ka mida ayuu amiir ka yahay ama barasaab ka yahay wasatujaribuuna alumaraa'a bacdana waana markaa jirabi doontaan oo tijaabin doontaan umarada iyo madaxda annaga dabadayo madaxda waa tijaabin doontaan inay annagoo kale noqdaan iyo inay naga duwanaadaan waa arki doontaan markaysaa waxaa madax kala arki doontaan calaa kulli xaal wuxuu ka warramayaa xaaladdii ay soo mareen buu ka warramayaa cutbat bnu ghaswaan waa saxaabi saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida oo ka mida waxa weeye saabiqiintii markaysaga ka mida hore ayuu markaa ka mid ahaa marka waxa weeye wuxuu ka warramay xaaladdii adkayd ay soo mareen iyo dhibaatadii ay ku sugnaayeen waagii hore iyo waxa weeye maciishadii oo iska koobnayd oo iska adkayd iyo markii dambe marka waxawaye sida loogu waasiciyey oo dee marka waxawaye nimankii xaaladda adag soo maray markii dambe waxay noqdeen umaray noqdeen iyo madax ayay noqdeen fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusra adayga iyo shiddada waxaa ka dambeeya fudayd iyo faraj baa ka dambeeya ya fudayd iyo faraj ayaa ka dambeeya lan yagliba cusrun yusrayni xikmad ahaan baa loo yidhaahdaa waxay u nisbeeyaan ibnu cabbaas lakiin waxaan filaya inayna ka sugnayn ka asixin baan filaya waa xikmat min alxikam lan yagliba cusrun yusrayn hal cusri laba yusri kama haalib noqona kama haalib noqona waayo cusriga la soo celceliyey waa mucaraf amaa yusriga la soo labagoorceliyey waa munakar marka waxa weeye haddii nakiro la soo labagoorceliyo waxay noqotaa hayr alawal kii hore midaan ahayn hayr aluulaa bay noqotaa haddii laakiin macrifo la soo labagorceliyo waxay noqotaa cayn aluulaa tii horun bay noqotaa in la sheegaayo laakiin haddii nakiro lasoo labagoorceliyo waxay noqotaa hayr aluulaa haddii macrifo lasoo labagoorceliyona waxay noqotaa cayn aluulaa sidaasaa loo yidhi lan yagliba cusrun yusrayn qaacidada caynkaasna waa qaacida aglabiya saas aawoodee meelaha qaarkood haddii ishkaal lagu soo arooriyo waxaa la odhanayaa waxa weeye waa annaadiru laa xukma lah xadiidka saddex boqol toddobaatan iyo shan qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa cabdullaahi bni cabdiraxmaan qaala xadasanaa rawxu bnu aslam abu xaatimin albasriyu qaala xadasanaa xamaad bnu salamata qaala anba'anaa haabitun can anasin qaal qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam laqad ukhiftu fi llahi wama yukhaafu axad walaqad uudiitu fi llahi wama yu'da axad walaqad atat calaya halaasuuna min bayni laylati wa yowmin maa lii walibilaalin طacaamun yaأkuluhu duu kabidin ila shayءun yuwaariihi ibtu bilaal cabdullahi bni cabdiraxmaan in badan baynu soo aragnay marar cadiida oo waxa weeye waa addaarimi saaxibu sunan musnad iyo sunanba waa loo daabacay laakiin sunan baa asaxa rawx ibnu aslam waa rawx ibnu aslam albaahili abu xaatim albasri waa nin daciif ah tirmidi oo quraana wax wariyey waana daciif waana cillada sanadkan lagu cilaynaa ha yeeshee lama keli noqon hayrkii baa ku mutaabaceeyey oo wakiic ibnu jaraax ayaa isaguna la wariyey oo xadiidkan soo wariyey oo xamaad ka wariyey ibnu maajah iyo ibnu xibbaan baa soo saaray sheekh albaanina taasuu sheegay oo uu yidhi markaysa markaa xadiidku saasuu saxiix ku yahay alxamdu lilaah saas yadaa yidhi mutaabacaad kalena waa leeyihi oo cabdusamed ibnu cabdilwaris yani markaa imaam axmed ayaa marka waxa weeye soo wariyey isagana isagoo mutaabacaynaya cafaan ibnu muslim saas si la-eg imaam axmed baa soo wariyey wahaakada marka xadiidku waa saxiix waa saxiixun ligayri mualifkuna xadiidkan waa soo wariyey kitaabkiisa jaamica waana saxiixiyey can anasin qaal qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laqad ukhiftu fi illaah ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad ukhiftu xaqiiqee waa lay lay cabsi geliyey oo waa lay hanjabo waa lay cabsi geliyey waa lay dhibaateeyey fillaahi ilaahay yacni dartii baa markaysaga lay dhibaateeyey yacni diinka ilaahay inaan muujiyey iyo tawxiidka ilaahay aawadeed baa markaa lay bajiyey oo laygu hanjabay wamaa yukhaafu axad waxaa lay hanjabay walxaal laa yukhaafu axad yacni cid kale aan loo hanjabayn oo aan cid kale la cabsi gelinayn baa aniga lay hanjabay yacni markaa inaan diinka muujiyey daraaddeed diinka muujinta aan muujinaayo ee aan marka waxa weeye caddaynaayo keli baan ku ahaa markii hore walaqad uudiitu allah baan ku dhaartay xaqiiqee waa lay dhibay fillaahi ilaahay dartii baa lay dhibay diinka ilaahay daraaddii baa lay dhibay iyo tawxiidka ilaahay wamaa yu'da axad iyadaan cidnaba la dhibayn oo cid kale oo markaa diinka lagu dhibaya ayna jirin waa dhibaatada laygu bilaabay aniga walaqad atat calaya alaasuuna min bayni leylatin wa yowmin maalii walibilaalin waa qiso kale weeye isla mar ma aha marka hore la dhibaataynaayo waa xaaladdii hore fii awali islaamkii weeye markan dambe ee marka waxa weeye bilaal uu sheegayana waxa weeye waa bacda dalika way ka sii dambaysaa ilaa waxa weeye saxaabadii markii islaamay awaa'ilkii islaamayba waa la dhibaatayn jiray badankoodaba walaqad atat calaya allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxaa isoo maray oo i yimi bimacnaa isoo maray alaauuna soddon baa isoo maray min bayni leylatin wa yowmin habeen iyo maalin yacni markaa ah ayaa markaa isoo maray maalii walibilaalin soddonkaa habeenkiiyo maalinta ah oo xidhiidhka ah oo soddon caana maal maalii walibilaalin iyadoo aanu ii sugnayn anigaiyo bilaalba walxaal aniga iyo bilaalba aynay ii sugnayn dacaamun cunto aynay noo sugnayn cuntadaasoo ya'kuluhu duu kabidin uu cuno mid markaa beer u saaxiibi uu cuno aanu noo sugnayn yacni wax markaa wax beer lihi waxay cunaan ayna noo sugnayn ilaa shay-un yuwaariihi shay uu qarinaya mooyaane ibtu bilaal kilkilada bilaal shay yar oo uu qarinayo mooye wax kaleba aanu noo sugnayn yacani intuu yaraan ka qabo wuxuu kilkiladaa gelin karo bilaal gelin karo ayaa cunto noo ahayd ayaa cunto yacni markaa noo ahayd yacni saasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa sida cuntadu u yarayd sida maciishaddu markaysa marka waxaan yani markaa xaaladda cidhiidhiga u ahayd yacni raashin si aan loo haysanin ayuu markaa tilmaamaya saas ayuu tilmaamaya dhibaato badanna inuu markaa soo maro la dhibaateeyey oo diinka lagu dhibaateeyey yacni maxaad markaa diinkan u sheegtay maxaad tawxiidka u sheegtay maxaad yacni markaa taasaa markaa lagu dhibaataynaya waxay leeyihiin dadkii baad fitnaysay ya dadkii baad kala geysay dadkii baad kala kaxaysay yacni markaa saasay leeyihin waxay doonayaan shirkiga iyo gaalnimadii in lagu soo noqday rabaan ya dhibaatada la dhibaataynayana dee af iyo gacanba waa lahayd af iyo gacanba waa lahayd afkana dee waxa weeye aad iyo aad bay u badnay ya xataa magac way u quuri waayeen maxamed inay ku yidhaahdaan mudamman bay odhan jireen ya waa tii waxa weeye markaa arwa bintu yacni markaa xarbin haweenaydii u qabay abulahab abu sufyaan bay walaalo ahaayeen ya ummu jamiil baa la odhan jiray arwa bintu xarbin iyo sakhru bnu xarbin abu sufyaan bay walaal ahaayeen ya wamra'atuhu xamaalata alxatab fii jiidiha xablun min masad waata markaa lagu sheegay qur'aanka markii suuraddaasi soo degtay waxay soo guratay dhagxan dabeedna waxay doontay nebiga inay shiiddo ayay doontay waxay soo gashay yani iyadoo nabigu nebiga iyo abubakar ay fadhiyaan kacbada agteeda ayay markaa soo gashay halkaa ka soo gashay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam i arki mayso yani ilahay baa iga indhasaabay markaasay is soo dul taagtay abubakar way aragtaa nebiga ma aragto oo la fadhiya waa laga indhasaaba dhagxantiina waa sida tahay markaasay tihi mee saaxiibkaa ya gabay cayyuu noo tiriyey gabay cay ah suuraddii tabbat bay waxay ka dhigaysaa gabay gabay cay ah ayuu noo tiriyey markaasuu gabaygaba ma yaqaano maba gabyo gabayga ma yaqaano may gabay cayuu noo tiriye ti ya haddaan arko dhagxantaasaan la dhici lahaa dhagxantaa markaasay deedna ka noqotay iyadoo leh mudammaman abayna wa diinahu qalayna wa amrahu casayna mudammam iyo muxammad waa isla wasni laakiin waa isku liddi ya muxamed odhan maayaan maxamed waa magac qiimo badan mudammam waa maxay waa mid aad loo dhaleeceeyey muxamedna waa mid aad loo ammaanay aad loo mahdiyey mudammam bay markaa tihi mudammaman abayna mudammam waa diidnay wa diinahu qalaynaa diinkiisana waa nacnay wa amrahu casaynaa amarkiisana waa caasinay waatii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa tacjabuuna kayfa sarafa allahu cannii shatma qurayshin wa lacnahum miyaydaan la yaabayn siduu ilaahay iiga leexiyey cayda quraysheed iyo nacdashoodii siduu iiga leexiyey yashtubuuna mudammaman wa ana muxammad baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay caayayaan mudammam anna muxamed baan ahayn mudammam ma ihi ya marka siduu ilaahay iiga leexiyey caydoodii iyo nacdashooda miydaan la yaabayn buuhi nabiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka waxaway dhaleecaynta afka waxay doonaan bay ku haddi jireen u maagi jireen yacni gacantana wakhtiyada qaarkood ayay markaa ula tegi jireen khaas ahaan markii abu taalib dhintay dabadeed meelaha qaarkoodna dee waxa weeye markii taa'ifya uu tegey dee waxaa lagu daray dadkii wax magaratada ahaayo markaasaa la shiiday yacni kuwii waallaa iyo carruurihii iyo waxaasaa lagu diray oo markaasay dhagaxa u qaateen oo markaasay nebiga shiideen markaasay dakhreen markaasaa waxa weeye isagoo markaa waxaweye mahmuum ah oo dhaawac ah oo dakharkii ku yaallo ayuu dabeedna markaa waxawaye ka soo noqday markaa daa'if ka soo noqday markaasaa waxa weeye marka malakuljibaal uu imanaya malagii buuraha markaasuu odhanayaa haddii aad markaa waxa weeyaan yacni doonto idan baa la soo siiyey idan baa xagga ilaahay laga soo siiyey malaa'igtu waxaan markaa loo idmin kuma tallaabsadaan wma natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wama khalfana wamaa bayna dalik adamaarta marka waxa weeye amar baa la soo siiyey idan ah oo la yidhi hadduu markaysaa maanta uu dalbado in markaa buuraha aad ku masaxda yani marka waxa hadduu sidaa muxamed dalbado u yeel markaasuu tii weydiisto uu yidhi markaysaa sidaa ma yeela haddaad doonto markaysaa buuraha inaan qaado ku masaxo waan ku masaxaya markaasuu maya waxaan rajaynaya ilaahay dhabarradooda inuu ka soo saaro cid allah oo keliya caabudo aan u shariig yeelin ayaan markaa rajaynaya marka nebigu waa sabir badnaa yacani waxa weye iyagoo dhibaataynaaya ayuu markaa sabrayey oo dhaawacaya oo dhibaatooyin u geysanaya markaasuu wakhtiyada qaarkood wuxuu odhanayay allahuma ikfir liqawmii fa innahum laa yaclamuun markuu nebigu ka warramaayo oo odhanaya nebi baa marka waxa weeye markaa qowmkiisii marka waxaan yani dhibaateeyeen oo dhaawaceen oo dabeedna markaasaa isagoo dhiiggii iska masaxaya ayuu deedna yidhahdaa allahuma akfir liqawmii fa innahum laa yaclamuun waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen isagaa is sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam huwa saaxibuulqisa ya isaga weeye kacaynkaase markaa isagoo dhiiggii iska masaxaya haddana waxa weeye marka ilaahay u baryaya ya yacni marka waxa weeye waa sabir badnaa waxaanu ahaa markaysaa nebiyuraxma ayuu marka ahaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk